taswiirta laba iyo tobnaad ciise horaan waxa uu noogu sheegay intaan isagu sugayno in aannu mar kasta mashquul ku ahaanno ereyadiisa mar mararka ka mid ah waxaa jiray nin weyn oo markaasi waxa uu doonayay in uu safar aado markaa waxa uu isugu yeeray shaqaalihiisii si uu lacag u siiyo mid ka mid ah shaqaalihii waxa uu siiyey shan kun oo shilin ki kalena waxa uu siiyey laba kun oo shilin midkii ugu dambeeyeyna waxa uu siiyey hal kun oo shilin markaasi ayuu bilaabay inuu safartiisii wato ninkii la siiyey shanta kun oo shilin waa uu ku shaqaystay oo waxa faa'iide ah oo ay u dhashay shan kun oo shilin oo kale midkii kale ee labada kun oo shilin la siiyey isagana waa uu ku shaqaystay lacagtii oo waxa ay u dhashay ama uu ka faa'iiday laba kun oo shilin oo kale laakiin kii la siiyey halka kun oo shilin waa uu qaatay god ayuu qaday oo meeshaas ayuu geliyey markii muddo laga joogay ayaa ninkii madaxda u ahaa soo laabtay oo waxa uu weydiiyey waxa ay ku faleen ama ku sameeyeen lacagtii markaa mid ka mid ah shaqaalihii waa kii shanta kun oo shilin la siiyee waxa uu farta ka saaray boqorkiisii toban kun oo shilin markaasuu wuxuu yidhi waxa aad tahay nin wanaagsan oo lacagtii waxaad u isticmaashay si wanaagsan oo waxa aan kaa dhigi doonaa mid ka madax ah lacag intaas ka badan kii kale ayaa waxa uu ku yidhi waatan labadii kun oo shilin ee aad i siisay waa aan ku shaqaystay oo waxa aan ka sii helay laba kun oo shilin oo kale afartii kun oo shilin waa tadan kii talantigii keliya helayna waa u yimid oo ku yidhi sayidow waan ku garanayay inaad tahay nin qalbi engegan oo aad wax ka guratid meel aanan wax ku beeran oo aad wax u urursatid meel aanan wax ku firdhin waana baqay oo intaan tegey ayaan talantigii dhulka ku qariyey bal eeg waa kankaagii markaasaa sayidkii u jawaabay oo ku yidhi addoonyahow shar kale oo cajiska ahow waad ogeyd inaan wax ka gurto meel aanan wax ku beeran oo aan wax ka urursado meel aanan wax ku firdhin haddaba waxaad lahayd inaad lacagtayda u dhiibto kuwa bangiga jooga oo goortaan soo noqdo waxayga iyo faa'iido ayaan qaadan lahaa haddaba talantigii ka qaada oo u dhiiba kan tobanka talanti haya waayo mid walba oo wax haysta waa la siin doonaa waxaana loo badin doonaa kii aan waxba haysanna waa laga qaadi doonaa xataa wuxuu haysto oo addoonka aan waxtarka lahayn ku tuura gudcurka dibadda ah halkaas waxaa jiri doonta baroor iyo ilko jirqisi saaxiib adigu miyaad la mid tahay shaqaalihii saddexaad ee aanan ku shaqaysan lacagtii la siiyey
alxamdu lilaahi maanta ciise waa